بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة مسألة السدحات أن من قفك أطاع, الله أطاع الرسول أطاع أضيعي الرسول رسولك ووحد كليي أو وحدي الله أله لا يجوز أما بنانا له منكاس موالاة من qof xiriirintiisii xaada allaha allah khilaafay wa rasuulahu rasuulkiisii khilaafay walow kaana haba ha ahaadee manka oo allaha khilaafaayo o rasuulkiis khilaafaayo aqraba qariibin nasab ahaan kan ugu dhawaasho badan waddaliilu arrinkaasna waxaa u daliil ah qowluhu allah hadalkiisi tacaala sareeye laa tajidu ma helaysid nebi moxamedow qowman qolo qowmkaasoo yu'minuuna rumaynaayo billaahi alleh iyo walyowmi maalin rumaynayaan yoomkaasoo alaakhiri dambe yuwaaduuna hala yihiin kuwa jeclaanayo man qof jeclaanayaan xaadda allaha allah khilaafay iyo warasuulahu rasuulkiisii khilaafay walow kaanuu haba ha ahaadane kuwa alla khilaafay rasuulkiisii khilaafay aabaa'ahum mu'miniintii aabbayaalkood aw abnaa'ahum mu'miniinta waale ilmahoodii wiilashoodii haba ha ahaadane aw ikhwaanahum ama walaalahoodiiba ha ahaadane aw cashiiratahum ama cashiiradoodii iyo ehelkoodiiba ha ahaadane ulaa'ika qoladaasoo mu'miniinta ah kataba ilaahay waa qoray ama waa sugay fii quluubihim quluubtoodii dhexdooda al-iimaana ayuu ku qoray oo iimaan ayuu ku sugay wa ayadahum ilaahay wuxuu ku xoojiyey oo ku adkeeyey qoladaas muuminiinta ah biruuxin awood iyo nuur ruuxugaasoo minhu ilaahay xaggiisii ka ahaaday wa yudkhilu ilaahay wuxuu gelinayaa hom mu'miniintaasi jannaatin beerooyin iyo eseendo eseendayaalo jannaadaasoo tajrii soconayaan min taxtihaa hoosteeda xaggeeda al anhaaru webiyaalo khaalidiina hal ay yihiin kuwa ku waaraayo fiihaa jannaadii dhexdoodii ayuu gelinayaa wa radia allaahu ilaahay waa ku raala noqday canhum mu'miniintaasi waa ku raala noqday adduunyada waraduu ayagana way raala noqdeen canhu ilaahay xaggiisay ku raala noqdeen aakhira ulaa'ika qoladaasii lasoo sheegay xisbullaahi ilaahay jamaacadiisii waaye alaa baraaruga inna xisb allah ilaahay jamaacadiisii hum ayaga oo keli ah ayaa almuflixuuna kuwii liibanay ah saasi ogaada ku baraarugo ayib musanifku raxmat ullahi caleyh wuxuu rabaa masaladani inuu kaga hadlo asal oo ka mid ah min usuul اddiini wاlcaqiida asal oo ka mid ah min usuuli اddiini wاlcaqiida diinka iyo caqiidada asal ka mid ah usuushiisa diinku usuulu leeyahay caqiidadu usuul ay leedahay usuusheeda ayay kamid ayuu ayuu ka mid yahay asalkaani ama diinka usuushiisii ayuu ka mid yahay asalkaani saddexdii masalo uu rabay musanifki inuu sheego tii u dambeysay waay waxayna ku tacalluqdaa sida horey aan u tilmaamnay oo usoo ishaarnay alwalaa-u walbaraa-u masalo la dhahayo alwalaa-u walbaraa wuxuu ka mid yahay waa aslun min usuuli alcaqiida waay qofka muslimka ah waxyaabaha waajibka inuu ictiqaadiyo ay ka mid tahay asalkaas inuu jiro waxay ku tacalluqdaa alwalaa-u walbaraa alwalaa-u iyo walbaraa-u horta maxaa laga wada macno ahaan waa in la fahmo waay soo ma alwalaa-u waa alxubbu walbaraa-u waa albugdu walaa maxaa waaye jecel waay baraa-na maxaa waaye nacab waay alwalaa-u iyo almuwaalaatu isku macno waay albaraa-u iyo almucaadaatu isku macno waay alwalaa-u iyo almuwaalaad muwaalaatu man ayuu dhihi doonaa musanif soo maha ha u malaynayn in laba kala laba ay yihiin alwalaa-u iyo almuwaalaat bimacna waaxid waay isku macno macnahoodu muxuu yahay alxubu way jecel alwalaa-u iyo walmucaadaatuna isku mid waay macnahoodu maxaa waay albuqd waay caro nacab waay waayahay haddaba markii macnahooda aan fahamnay alwalaa-u yaa iska leh albaraa-un yaa iska leh alwalaa-u uu yahay oo macnaheed jecel yaa iska leh albaraa-u uu yahay macnaheed nacab buqud yaa iska leh waay asaaska meesha la rabaa in laga soo dhiso alwalaa-u waxaa iska leh liliimaani wa ahlih yaa iska leh qor haddaba waa lagu weydiin doonaa alwalaa-u liliimaani wa ahlihi litawxiidi wa ahlihi isku mid waay alwalaa-u yaa iska leh liliimaani yaa iska leh iimaan iyo tawxiid ayaa iska leh iyo wa ahlihi dadkiisi iyo waalihi dadkiisi iimaanka dadkiisi yaa waay mu'miniinta waay tawxiidka dadkiisi yaa waay muwaxidiinta waay soo ma mu'miniin iyo muwaxidiina isku mid waay ma la fahmin dadki iska leh haye baraani ah yaa iska leh baraa waxaa iska leh min ashirki wa ahlihi albaraa-una min ashirki wa ahlihi beri noqosho necbaasho la necbaanayo shirkigi iyo dadkiisii waay shirkigi in la necbaado laga beri noqdo waay iyo dadkiisii dadkiis maxa la yahahdaa shirkiga dadkiis maxa la yahahdaa mushrikiin waay shirka dadkiisii mushrikiin waayo tawxiid maxaa la yidhaahdaa shirki maxaa la yidhahdaa waa noo imaan doontaa insha allah hadda dhacanka waxaan rabnaa macluumaadkaas si aan loo ogaado baraad ayaa laga beri noqonayaa min ashirki wa ahlihi shirkigii iyo dadkiisii oo ah mushrikiinta beri in laga noqdo la naco waay ilaahay subxaanahu watacaala suurid oo oo dhan ayaa ku magacaabay baraa suurad oo dhan waxay ka hadashaa baraa'adaasa ka hadashaa maxay tahay taas suuratu tawba baraa'atun min allaahi wa rasuulih ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluh ma la fahmi wax sahlan ma aha baraa'ada wax sahlan ma ahan nebigeen wuxuu ku tilmaamay iimaanka xaraggiisii kan uga adag inay tahay alwalaa walbaraa wuxuu dhahay nebiga alayh salatu slaam awfaqu cura aliimaani alxubbu fi llahi waalbugdu fi llah akhrajahu atabaraaniyu min xadiidi cabdillahi bni mascuud waxasanahu sheikhu lalbani raxmat ullahi caleyh nebigu wuxuu dhahay awfaqu cura aliimaani iimaanka xaragiyadiisii kan uga adag iimaanka muxuu leeyahay xaragiyu leeyahay xaragiyo curaa curay ayaa loo qorayaa curaa curay ayaa loo qoray awfaqu cura aliimaani iimaanka xaraqyaalkiisii kan uga adkaasho badan hee waxaa waaye alxubbu fi llaah allah dartiisii in loo jeclado wax yaa la jeclanayaa iimaanka iyo ehelkiisba iyo waalbugdu fi llaah ilaahay dartiisii in wax loo naco yaa la nacayaa ashirki iyo wa ahlihi mushrikiinta ma la fahmi intaasi hordhig waayo muqadimo waayo idan oo masale meel adag ku xiranayo masaladan ninka walaalkaagi ah culimadu waxay odhanayaan hee fa akuuka fi lcaqiidati huwa akuuka fi lxaqiiqati wa akuuk wa caduwuka fi lcaqiidati huwa caduwuka fi lxaqiiqati waan ku celinayna wax baan ka tagnay fa akuuka fi lcaqiidati huwa akuuka fi lxaqiiqati walow kaana fi aqsa dunya wa caduwuka fi lcaqiidati huwa caduwuka fi lxaqiiqati walow kaana aqraba qariibin malfaham waxay odhanayaan fa akuuka walaalkaaga oo fil caqiidati caqiidada walaalkuga la noqday oo caqiidadu ku walaalowdeen hee huwa akuuka fi lxaqiiqati walaalkaaga oo dhabta ah waa asaga qofka adi asaga walaal ku noqoteen fi lcaqiidati asaxiixa hee waayo walaalkaaga oo dhabta ah oo shareecada islaamkana tixgelinaysa oo miisamaysa kaas way haye wa caduwuka fi lcaqiidati kan cadowkuga la noqday caqiidada huwa caduwuka fi lxaqiiqa xaqiiqa ahaan kan cadowgaada ah kan caqiidada isku khilaafteen waay walow kaana aqraba qariibin nasab kan ugu dhowba ha ahaadee sidaan masaladan ku saabsantahayna saasoo ku socota miisaankaasaa la fiirina fiir qofkii adi asaga isku khilaafsan xaqiido waa cadowgaadi xaqiiqada kaas waay qofkii adi asaga ku isku dagaashaan xaqiido cadowgaadi waa kaas haba ha ahaadee qaraabo kan kugu sokeeyo miisaanka islaamka muxuu siinayaa alcaqiida nasab waa isla dhalanay isku reer baan nahay isku qabiil baan nahay isku saas baan nahay waxa kuma qabanayo sharcaga muxuu fiirinayaa alcaqiida nasab haddaad doontaan noqda haddii caqiidada ku kalan tagtaan cadowgaadii waay walaalkaada caqiidada ku walaa noqotanna waa walaalkaada qad walow adduunyada gadaash meesha ugu dambaab ha joogee adduunka meesha ugu dambaab ha joogee intaas ma fahmeen haye asharku imaam marka dasi dhigta furosaar fiiri dhigta raarici fatixuu aadaanakum واسكتوا عن الكلام وعربي أن لها يواي إذن كبر هرجين ديقها فرع هذا الكنة قابية واحضروا قلبكم قلوبكم قلوب تنسوا حاضرية معنا هاي الثالثة مسرة السدحات أن من فصل كصفي عن وفيري qofkii fasirkii ku fadhiyo macnaha iyo fawaaidun ay ku fadhiisanayaan le culimadu way dhihi jireen alcilmu matnun watawiilu taabicun alcilmu matnun waay cilmiga waa matnaha wax meesha ku qoran aad fiirinayso waay watawiilu fasir iyo sharax watawiilu sharax iyo fawaaid iyo hee taabicun waay kana soo raacayaan kan ma fahamtay kuwa kana ma fahmaysaa kan haddii kugu fadhiyo faa-ido waxba kuma tarayso maba fahmaysid horta kan iska kaci markii kan iska kacisid faa-ido markaasa imaanaysa soo ma ay marka dhigto si fiican fasirka la socda athalithatu mislada saddexaad anna man qofkii adaaca adeecay alrasuula rasuulkii lasoo sheegay kee waay nabi maxamed alayh isalaatu asalaam masaladii koowaad way soo maa haye baraaruge oo wawaxada waxiday oo keliyeeyey allaha allaha keliyeeyey kee nagu soo martay taasna masaladii labaad way soo maha hee labadaas qofkii laga helay rasuulkii alla waan raacay ilaahayna waan waxiday intaas waa igu filan bes ma banaan tahay maya maya mase dahada kuu dhiman haddii lagaa waayo n eber yihiin waxii hore maaway kan way fiiri ma kala maarmaan labadaas ma lagaa helay haa ma hubtaa ma laqtay ma qabatay haa mid kale kuu dhiman hee kan waay kan ku darso kuwiia kuwaas ayuu ku xihan yahay kama furmaayo kuwaasa ku dhegan yahay qofkii labadaasi hore labada hore laga helay kan waa laga rabaa haddii kan laga waayo kuwii hore wax umatarayaan waay mal fahmin anna man qofkii adaaca adeecay alrasuula rasuulkii adeecay oo waxada waxiday allaha alla waxiday laa yajuusu uma banaana lahu mankaas lahu mankaas hee muwaalaatu man qof jeclaashadiisii waay waa lasoo qabanayaa man waa mudaafun ilayhi muwaalaad waa faacilka yajuus muwaalaatu man qof jeclaashadiisii uma banaana qof xiriirintiisii uma banaana ma aysan wal istaaga iska ilaali hadab muwaalaatu man qof xiriirintiisii qof jeclaantiisii uma banaana qofkee way qofkaasi kan soo socda waay xaad allaha waay marka qofkii la sheegayo xaad allaha ilaahay khilaafay warkii alla khilaafay wa rasuulahu rasuulkiisii khilaafay la coleytamay khilaafay waa la dhahayaa la coleytamay waa la dhahaya labada sah waa sah xaadallaha allah khilaafay ama la coleytamay wa rasuulahu rasuulkiisii khilaafay ama la coleytamay inuu jeclaado uma banaano waay mala fahmi haye ninkaas marka haddii qaraabadaad yahay waa lasoo dhawayna waa aadi lay waaye laakiin haddii qaraabadaad aan ahayn hee kaasa laga wadaa miya tafsiil ma laha waa kana fiili walow kaana haba ha ahaadee ninkaas alla khilaafaayo rasuulkiisii khilaafaayo haba ha ahaadee aqraba qariibin nasab ahaan kan ugu dhawaasho badanba ha ahaadee xagga nasabkaadi markii aad fiirisho kan ugu dhowba ha ahaadee yaa nasab ahaan kugu soo dhawadi aabbahaadi hooyadaadi soo maa awowahaadi hayeeyahaadi ama wiilkaadi soo ma taasta waay intaba waa kaas ama walaalkaadi waa kan kulligii dhanba waa laga hadli doonaa fiiri walaw kaana haba ha ahaadee ninkaasi aqraba qariib qariib waa nasab wey qariib waxaa laga wadaa waa nasab aqraba qariibin nasab ahaan kan ugu dhawaasho badan ha ahaadee haddii mar baa la khilaafay rasuulkiis khilaafay inaad jeclaato hee kuma banaana walaalnimada dhabta waa taas islaamka tixgelinayo ama xiriirka والدليل أرنك محاو الدليل مرك مسجدا واتنا فيري والدليل وحاو الدليل قوله إلهي هذا الكيسي تعالى سريا لا تجد مهلي ست نبي محمد أول نبي محمد يا خطابك قول الجيدة آه يكو وجهني هاي أمتي سنة واي رأس انت هاي أي نصاص مهلا يعني لا تجد مهلي ست مهلي ست واي ma arkayd oo ma helaysid oo inaad heshid suurtagal ma aha wa waxaa lagaga cabiray nafyi nahyi ma aha fiiri nafyiya lagaga cabiray nahyi ma aha nafyi iyo nahyina way kala macno dheer yihiin waxa macno dheer nafyiga waay nahyi waa laga yaabaa mar inuu dhacdo waqt min alawqaati waa dhici karta laakiin nahyi nafyi maya culamaa ulbalaaqa ayaa waxay odhanayaan culamaa lbalaaqa faa-iido waya culamaa lbalaaqati ay waxay odhanayaan ayagoo fiirinayaan nafyi inahyi macnihiisii annafyu ablaqu min annahyi ay dhahayaan annafyu ablaqu min annahyi nafyi wuxuu ka heel dheer yahay nahyiga nahyi maxaa waay waxaan ka joog ha samaynin waay soo ma nahyi maa lihahdaa war waxaan ha samaynin nafyina lama samaynaayo weligeed lama samaynaayo waay tan lama samaynaayo lama yeelaayo waxaas lama yeelaayo waay nahyigana ha yeelin soo ma idan waxay odhanayaan annafyu ablaqu min annahyi liأna الnahya mutacalliq biاlmustaqbali والنفي متعلق بالماضي والمستقبل أي أرنيان أي أرنيان نفي يو نهي هل دري دهن نفي سيكو هل دري هاي هاي دهن لأن النهي النهي متعلق بالمستقبل يكون تعلق سنيه بس مستقبل وحان لقارين وحان وحان لقارين ايه هسمينين ايو تعلق بس لأن النهي متعلق بالمستقبل مستقبل كليسي هي أيه كتعلقها مستقبل ما لقضى وحن لقارين وحن سمينين أيه كتعلقها والنهي والنفي أنا متعلق بالماضي والمستقبل وحي كتعلقها وحي هراء وحي هذا كدبا أنت وكتعلقها نفيك مركا عيد معنى محمد ونيسه laa tajidu fii ayi waqtin min alawqaati waay mar oo mara waqtiyaasha ka mid a aada helaysid maba jirtoba waay lama helaayo mustaxiil waayba mesh bay khatar waay ma jidina aye laa tajidu waay saas laa tajidu ma helaysid qowman qolo qoom qoomkaasoo qoomkaas oo waa laga rabaa de ogow maxaa dhaay inaad saas u fasirid qoomkaas oo waa carabi waa naxwo soo ma sifa la yihahdaa qoomkaas oo yu'minuuna rumaynayaan billaahi allah iyo walyawmi yowm rumaynayaan maalin maalinkaasoo alaakhiri maalinkaas oo alaakhiri dembe labadaas dad rumaynaayo ma helaysid oo yuwaaduna jeclaanaya waay yuwaaduna xaala inaad ka dhigtid iyo inaad ka dhigtid mafcuul labaad oo ku banaan tahay tajidu haddii bimaanaa calima laga fasiro mafcuul labaada laga dhigaa haddii bimaanaa calima lagu fasirin xaala laga dhigaya taas waa naxwo iska dhaaf si aan ku fasiro qaado adi ilaa ka gaarayso tafsiilkaasi min canawa wax kala dhigdhigayso waa gaari doontaa insha allah yuwaaduuna jeclanayaan ma helaysid bimacnaa calimaa ka dhignay man qof jeclanayaan xaadda allaha ilaahay khilaafay wa rasuulahu rasuulkiisii khilaafay jeclanayaan marna ma helaysid weligaad waay walow kaanuu haba ha ahaadane kuwe kuwa alla khilaafayo rasuulkiis khilaafayo loo- loo loo celinayaa isimka kaanu waawda walow kaanuu haba ha ahaadaane kuwaas alla khilaafayo rasuulkiis khilaafayo aabaa'ahum mu'miniinta aabbiyaalkood aabbiyaashoodiiba ha ahaadane haddii aabbiyaasha alla khilaafaan rasuulkiis khilaafaan mu'miniinta ma jeclanayaan ama helaysid waa aw abanaa'ahum ama wiilashoodiiba ha ahaadaane أب- أق- أقرب قريب صح ما تمشي مصاب مصاب هذا ها واتنا أبا هذه هبها هذا ويل كذي هبها هذا أو إخوانهم ولا الله هذي بها هذا نه اسكو هوي اسكو أبو اسكو أبو اسكو هوي أو عشيرة مس قرابة هذي كلا أنت بها هذا نه إن يجعل هذا مهر يسيدوا إلهي دت رمي آخر رمي دت الله خلافي رسولك خلافي aakhare inay jeclaadaan ma dhici karto waay lama helaayo buway haddii la helo iimaankoodii dhab maaha eber way ama eber way iimaanka dhan waa baaba'aya ama haaf waay sida noo imaan doonto ulaa'ika qoladaasi hee kataba ilaahay waa qoray ama kataba ay ahbata waa sugay fii quluubihim qulubtoodii aliimaan ayaa ku sugay ilaahay iimaankooda qulubtooda iimaan ku sugay waay iimaana hogaaminaya wixii iimaanka hee soo dhoweeyo way soo dhoweynayaan wixii iimaanka fogeeyana way fogeynayaan ulaa'ika qoladaasi kataba alla waa qoray fii quluubihim quluubtoodii dhexdoodii aliimaana iimaan ayuu ku qoray oo ku sugay quluubtooda iimaan ku buuxi waay وأيدهم إلهي وحجي وأيدهم أي وقواهم وي. إلهي وحجي وأتكي وتغيري تغيروا وأيدهم إلهي مؤمنين تسي وحكوهجي وهجي وأتكي بروح أيكو أتكي روح روح قرآنك دور معناكو إيمانيت روح qur-aanka markii loo fiirsho waxaa ku imaanayaa dhowr macno waxaa ka mid ah ruux bimacnaa annafs nafta in lagu wado naftaadi ruux baa la dhihi karaa nasab qur-aanku waa ku imaaday yasalunaka ani ruux wala ruux min amra waxaa ku yimaaday bimacnaa hee in laga wado jibriil ruuxugu la sheegaya waa jibriil qur-aanku waa ku imaaday سورة القدر سما إن أنزلنا في ليلة القدر ما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح نزل به الروح يا لك والله جبريل هو أقوي ماذا روح وأقوي ماذا أي قول الله جيدو جبريل حكى لكم ماذا الروح قرآنك بس الروح لقوله روحا من أمرنا سما أيضا وكذلك أوحينا إليك ruuxan min amrina ruux maxaa waay qur-aanka waay waa ku yimaaday waxaa kaloo ku yimaaday hee aliimaanu annuuru walquwa annuur walquwa amase walquwa sida meeshan oo kale wa yadon biruuxin maxaa laga wadaa ay biquwatin wa nuurin waay wa hudaa saddexdaasi ma aha meeshani maxaa laga wadaa meeshani alquwa awood waay iyo wa nuurin nuur waay iyo wahudan hanuun ilahay intaas ayaa ku ayiday waay qofka haddii ilaahay iimaan siiyo geesi noqonaa fuli maaha iima muumin geesi waay muumin wa ayadahum ilaahay wuxuu ku hoojiyey qoladaasi biruuxin awood iyo nuur iyo hanuun ruuxigaasoo minhu ilaahay xaggiisii ka imaaday allah ayaa taageeraya xaggiis ka imaaday waay iimaanka xaggee ka imaaday min allah soo ma نور كذا كمان من الله ويدخل ويدخلهم إلهي وحو قلنا يا قلداس مؤمنين تا جنات واي أسان ديالو بيريالو أو بيرجيدتا جنات وحلي رضا جمع جنات جنات jannada waa jamu janna jannada maxaa la yihahdaa beeraha geedaha leh ee seendooyinka loo yaqaano cambaha liinta babaay zaytuunka waxyaabahaasi geedaha waaweyn beeraha lagu abuuraya maxaa la yihahdaa aseendo jannaad waay jannada waa intaasaa leeyihin kuwan oo kale aan ahayna ka fiican jannaatin ayuu gelinayaa jannaadaasoo tajrii soconayaan min taxtihaa hoosteed oo iyada hoosteed haddii soconayaan see lagu gaaraa hoosteed waxaa laga wadaa min taxtihaa waxaa laga wadaa taxta ashjaarihaa geedaheeda hoostooda aw qusuurihaa ama sarahooda hoostooda ayaa laga wadaa geedka hoostiisa waxaa maraya webiyaal sarta hoosteeda waxaa maraya webiyaal maxaa laga wada marka min taxtihaa taxta ashjaarihaa aw qusuurihaa geedaheeda ama saraheeda hoostooda marayaan alanhaaru webiyaala marayaan webiyaal annaar waa jamcu nahrin webiyaalka adduunkan oo kale ma aha afar webi way afar webi ayaa maraysa geedahaas hoostooda iyo sarahaas hoostooda jannada ku yaala afar webi webi waa biyo waay webin waa caano webin waa khamro webin waa malab afartaas waay sidii lagu sheegay suuratu moxamed mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maain gayri aasin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى waxaan adduunyo oo kale ma aha ismar ismarkii bedel ku dhacayo weligooda misma bedelayaan khamradan adduunka lagu xarimaya aakhir waa xalaal qofkiisina e ma sakraaminayso waa lagu macaansadaa maalintaasi dadkaas maxay siin maxaa la siinaa marka webiyaalkaasi webiyaalkaasi ilaahay gelinayaa cabitaan waa kana beertii hee geedaha way ku dhooban yihiin midhaheedii cunita cuntadii dheh cabitaankiina waa kana cuntadiina waa tana cabitaankiina waa tana maxaa kale rabtaa xaasasaa dhiman way joogaanba wax kale malaha soo ma qofku markii wax cuno wax caban wuxuu rabaa haasuu rabaa way taalaa qofkiiba meesha uga yara e toddobaatana la sheegayba nicunay soo maha see lagu gaaraya waxaasi alwalaa-u aye tajrii soconayso min taxtihaa alanhaaru webiyo khaalidiina halayhim kuwa ku waaraayo oo fiiha dhexdeeda waay khaalidiina haal ay yihiin kuwa ku waaraayo ayuu gelinaya waay fiihaa jannaadkaas dhexdoodii waa ku waarayaan loo lagama bedelaayo meel kale loo bedelo lama dhahayo maalinba marba markii ka dambe waa kasii fiican tahay le laa yabquuna canhaa xiwalan adhah ilahi tabaaraka watacaala war meeshan muduja wax badana ku jirae meel kale ii bedel lama dhahayo marba markii ka dambe waa ka fiican tahay le shalay maanta ka fiican tahay maanta beri ka fiican tahay wax dhan way diyaarbo xagee marka raadinaysa adi laa yabquuna canhaa xiwalan meel laga guuraayo ma aha ilaahay hana geeyo marka meeshaasi ayaa ku waarayaan radia allaahu ilaahay waa ku raali noqday goradaasi canhum xaggoodii radia allaahu ilaahay waa ku raali noqday canhum dadkaas mu'miniinta ah ee waa ku raali noqday intee fi dunyaa waay walaakhira fi dunyaa ku raali noqday aakhirana intaas raali ahaanshadii adduunkaasi ku raali noqday intaas lagu siinaba ilahay adduunka waa ku raali noqday dadkaas dad allah raali ku yahay waay sifatu ridaa tabaaraka wa tacaala waay radia allaahu ilaahay canhum xaggooda waa ku raali noqday adduunkaani waraduu ayagana way raalla noqdeen canhu an illaahi way ku raal noqdeen xagga fi laakhirati waay intaas markii la siiyo hee maxaa noo dhiman waybe ilahay waa ku raal noqdeen adduunkan way kusoo raal noqdeene warkiisaa yeeleen aakhiran intaas markii siiyo meeshii ugu dambaysay waybe ulaaika koladaasi haddaba lasoo sheegay hee xisbullaahi ilaahay xisbigiisii waay waa xisbigii alle jamaacadii alle waay ilahay waa loo idaafay maxaa loogu idaafay idaafatu tashriif waay dad sharaf la waay ulaaika kuwaasi qoladaasi xizbullah ilaahay xisbigiisii waay yaa laga saaraya yaa la saaraya xizbullahi mis marka leeyahay xizbu shaydaan ayadan ayada ka horeysay ee lagaga soo hadlay sooma suuratu lmujaadala ha xisbu shaydaan waa marka waa waa markii laga soo tagay ayaa xisbullahi laga sheekaynaya marka malaa'igta qoladaasi xisbu shaydaan xisbullaahi waay allah jamcadiisii waay alaa hooyaay waay war nimiyaho waay dadkii la soo jeedina marka war wax ma idin sheegaa haa noo sheeg soo maha alaa baraaruga alaa hooyaay alaa tanabahu waclamu waay war baraariga ogaada maxaa la ogaana lagu baraariga ha ina xizba allahi hum lmuflihuuna saas ogaada ilahay xisbigiis waa kii kan liibanay waay saas ogaaday waay ma ogaateen hadda ma ognahay anaga ha shaka kuma jirto alaa hooyaay alaa baraaruga haye maxaa lagu baraaruga ina xizba allahi ina xarfu tawkiid soo maa waa la adkeeyey ina xizba allahi ilaahay xisbigiisii ilaahay jamaacadiisii hee hom ayaga oo keliya way lami- damiiru faslin way soo maha ayaga oo keli ah hee ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah fi dunya walaakhiraba wixii kale liiba ma laha waay kuwaasaa liibaanay waay intaas ma la fahmay ayib waxaa noo laaban marka alwalaau waa soo qaadanaye walbaraau xukunkiisii iyo dad qof mu'min ah baraa laga qaadanaya ma jiraa ama gaalada le waayo haddii uu jiro qof muslima baraa laga qaadanayo see loo qaada looga qaadanayaa labo saddex muwaalaad iyo mucaamala hee ma isku mid ba markii gaalada loo fiirsho ama isku mid ma aha imise baraarug waay imise tambiih saddex soo maaha waa dersiga noo bari wabilahi tawfiiq baaraka allah fiik